sidii aad idaacadeheennii shalay ku maqasheen maamulka puntland ayaa go'aamiyey in muqdisho dib loogu celiyo markab soo gaadha dekedda boosaaso oo siday raashin gargaar ah oo ay soo dirtay hay-adda bisha cas ee dalka turkiga puntland ayaa sheegtay in gargaarkan oo ku socday saddex degmo oo ka tirsan puntland laga soo raray muqdisho islamarkaana lagu soo hagaajin maamulka kuna tilmaamay mid ujeedo siyaasadeed laga leeyahy haddaba mas-uul u hadlay maamulka khaatuma ayaa sheegay in mucaawamadaasi qayb ka mid a ay u socotay degaamadooda ayna ka xun yihiin in markaakaasi dib loo celiyey saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee gobolka north carolina kula xidhiidha afhayeenka maamulkaasi saleebaan xaaji maxamed samatar saleebaan wajaxaad waxayna ugu horeyn weydiisay waxay kala socdaan mucaawamada laga celiyey magaalada boosaaso walaal raashinkan wuxuu ahaa raashin loogu talagalay dadka saboolka ah ee degan maamul goboleedka khaajima state iyo puntland oo ka yimi ururka bisha cas ee fadhigiisu yahay xamar ee turkiga buu ahaa waana raashin loogu talagalay dadka saboolka in la gaarsiiyo ciid ciidda rabadaantu markay dhammaatay buu ahaa kana soo degay dekeda lahayd inuu ka soo dego dekeda boosaaso halkee buu ku socday oo adinka khaatuma ahaan aada waktigan ka muujinaysaan cabashada inaan la gaarsiin dhammaan gobolada maamul goboleedka khaatuum oo dhan bay ahayd in raashinkan uu gaaro laakiin la geeyo lagu kala qaybiyo magaalo madaxda khaatuuma steeda kumeel gaarka ah ee talaax bay ahayd inuu gaaro marka dadka dega gobolada sool sanaadi cayn maamul goboleedka khaatuma state bay ahayd dhammaan inuu wada gaaro raashinka waayahay marka haddii aad maamulkii puntland xiriir kala samayseen arrinkaasi oo raashinku idinku socday ma kala hadasheen sababaha loo hor istaagay iyo waxa keenay in maamulku ay joojiyaan annagu si toosa ulamaanan xidhiidin inooda maamulka laakiin inuu hay-addii ku shuqul ahayd raashinka kan iyo dowladda federaalka ayaa xidhiir badan oo xag telefoon xag qoraal intaba ugu jeedisay inay raashinkaasi iskala yihiin dadka khaatuma state of soomaaliya inayna u gudbiyaan laakiin si cad oo bareer ah ayay u diideen iyadoo ay tahay dekeda tani deked soomaaliyeed oo qarankii soomaaliyeed dhisay inuu da ayna wada isticmaalaan dadka degaankaa degan oo u dhexaysay ahayd marka way diideen wayna ka soo horjeysteen iyadoo aad moodaysidna wixii samafalka ee baahidu dadku u qabay in loo isticmaalay siyaasad oo aan ahayn wax xuquuqal bini aadam ah oo baahida dadku inuu u baahan yahay in la siyaasadeeyo aan ahayn bay maamulka cabdiraxmaan faroole siyaasadeeyey
waa garta maamulku waxa ay sheegeen ama ay qeexeen sababta ay ku diideen raashinkaasi oo ay ka mid tahay inaanan lala soo socodsiininba marka haddii adinku aad horay u ogeedeen maamulkiina muxuu ula xiriiri waaye puntland maxaase loogu sheegi waaye in raashinkaasi uu idinku socdo inoo waxweeye wa way ogaayeen muddo dheer bayna ogaayeen markabkuna badda ku xidhnaa intaanu soo bixina lala soo sheegay sida war-saxaafadeedka ay ku sheegeen maamulka puntlandna wax badan baa ka bedelan sida xaqiiqdu tahay wayna ogaayeen ogaalla way ahaayeen wuxuuna ma ahayn wax kale waxay ahaayeen raashin u socday dad saboola oo baahi hayso oo aan ahaynba hadal iyo muran iyo siyaasad in la geliyo oo ku dhararsi maamulka puntland ku dhararsanayo dowladda federaalka uu geliyo saleebaan wajaxaad haddii maamulka deegaankaasi markabka uu ku socda aysa ka warqabinba markabka iyo waxa saaran iyo wuxuu yahay soo xaq umay lahaa inay inay diidi karaan way way la socdeen wayna ogaayeen markabku intaanu soo xidhan iyo intuu jidka kusoo jiray iyo ka horba waa loo soo sheegay imeelaa la isdhaafsaday qoraal baa la isdhaafsaday taleefanaa la isdhaafsaday way ogaayeen markabkanna waxa saaraa waa raashin inooda iskugu jira bur iyo saliid iyo bariis iskugu jira bay ahaayeen wax inooda laisku celcelin karo oo lawxayn karana maaha marka inooda wixii ay xaq ula yihiin iyo wixii kale waa kala jaab waxani waa samafal waxaana waday ururka bisha cas had iyo jeer waxay wado aan cidi hor istaagin hadday xitaa dagaal socdo hadday wax socdaan had iyo jeer mashii ay samafal gaarsiinayaan ay tahay in loo fudaydiyo annagu haddaan nahay maamulka khaatuma state of soomaaliya waxaanu nahay maamul gaar oo gooni uga taagan u taagan oo hoostaga dowladda federaalka ah raashinka kanna qayb bay lahayd qaybna puntland baa lahayd raashinka kanna inooda keliya kama joojin khaatuma state of soomaaliya dad kale oo puntland degan oo masaakiin oo sabool ah ayuu ka joogsaday
afhayeenka maamul goboleedka khaatumo saleebaan maxamed samatar saleebaan wajaxaad oo u warramayey sahra cabdi axmed